bismi illaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaa taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha nofembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmi ah u furay shirka looga hadlaya hiigsiga new deal ee looga hadlaya arrimaha dalka soomaaliya kaasoona ay martigelinayso dowladda darmaaga magaalada copenhagen ayaa saacado ka hor waxaa si rasmi ah kaga furmay shirkaasi iyadoona uu daah furay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaana shirka ka qaybgalaya dalal daneeya arrimaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay xaalado dhowr ah oo intooda badan ku salaysan horumarada kala duwan ee ay gaartay dowladda federaalk ee soomaaliya waxyaabahii u qabsoomay iyadoona shirkani uu yahay mid soconaya muddo laba cisho ah dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay asigoona tilmaamay inay tahay arrin soo dhoweyn mudan waxa uuna sidoo kale bogaadiyey madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya saddexda gobol shariif xasan sheekh aadan kaasoo haatan ku sugan wadanka danmaaga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ayaa ku tilmaamay doorashada shariif xasan sheekh aadan tilaabo horumar ah oo la qaaday loona qaaday dhinaca dimuqraadiyadda iyo hirgelinta federaalisimka dalka soomaaliya la doonaya in laga hirgeliyo waxa uuna tilmaamay madaxweynaha soomaaliya inay la shaqay doonaan maamulka cusub ee koonfur galbeed soomaaliya uu hogaaminayo shariif xasan sheekh aadan xilli magaalada baydhaban ay ku sugan yihiin madaxweyneyaal midba si gooni ah u sheeganayo maamulidda deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya allaha u naxariistee weriye ka howlgeli jiray idaacadda daljer iyo sidoo kale tv-ga honkaybal ayaa lagu qarajiyay gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug iyadoona weriyaha maanta lagu aasay gudaha magaalada gaalkacyo wariyaha ku dhintay magaaladaasi oo ay kooxo hubeysana ku dileen ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdirasaaq cali cabdi silfer kaasoona in muddo ah ka howlgelayay kana mid ah wariyaasha ka howlgelaya gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga cabdirasaaq ayaa la tilmaamay inuu ahaa nin inta badan idaacad u ah shaqada uu haya bahda qaybta warbaahinta ee uu ka howlgelayay asigoona sidoo kale lagu tiriyay shakhsiyaadka sida adka ah kaga dhex muuqday bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan bahda warbaahinta ama saxafiyiinta ku sugan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi muduga cabdirasaaq silfer ayaa waxaa habeenimadii xalay ahaa xilli uu ka qaxweynaya mid ka mida baararka ku yaala gudaha magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhanka ay maamusho maamulka puntland waxay kooxo hubaysana hugiyeen rasaas aad u xoogan iyadoona ugu dambeyn uu u geeriyooday cabdirasaaq cali cabdi silfer waa kan asigoo tabinaya mid ka mida barnaamijyada uu ka hayay idaacadda daljir ee fadhigeeda u yahay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug bismillaahi araxmaani araxiim kuranto wanaagsanna khiyaartana dhegaysanaysaa kuna soo dhowaada barnaamijkeenna cawaysnimo ee caawa iyo daljir waa habeennimo sabti ee taariikhdan ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha sebteembar sannadka laba kun iyo afar iyo toban anigoo cabdirasaaq cali cabdi silfar ayaa barnaamijka idinkaga soo tebinaya xarunta daljir ee gaalkacyo haddaba qaar ka mid a dadka kala shaqaynaya warbaahintaasi ayaa dareenkooda ka hadlay iyo sida ay u arkaan dilka allaha u naxariista cabdirasaaq cali cabdi silfar maxamed jaamac kooshin waxa uu ka mid yahay madaxda idaacadda daljir waxa uuna ka waramayaa sida uu dhacay dilka cabdirasaaq cali cabdi silfar oo kooxaha arxanlaawayaasha ay ku qarijiyeen gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug dilku waxa uu ka dhacay xarada dawaawir meesha la yihahdo xaafadda israac ah oo fagaalaha ama bartamaha magaalada gaalkacyo ah wararku waxa ay sheegayaan laba xadabo nagu dhistay isbetelkaa la geeyey oo dhimashadiisa lagu xaqeejiyey waxaan maqlay in koox madaxa soo duubatay oo laba nin oo ku hubeysan bistoolo iyo oli in ay weriyaha meel fagaalaha ay ku togteen oo dad ay ka agdhawaayeen dabeetana ay baxsadeen waa fal aan ku tilmaami karo runtii inuu qaybka yahay dhibaatada weriyaasha loo jeesanayo silfar walaalkaygu ahaa da ahaan waxaa tilmaami karaa inuu ahaa ilaa lix iyo labaatan jir meelahaas waxa ula shaqeynaya raadio djf oo muddo badan aan ka wada tirsanayn aada iyo aad baan oga damqanayaa waa qayb ka mid ah dhibaatada saxaafadda soomaaliyeed ee lagu hayo runtii axmed muuse nuur gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka mudug ee puntland ayaa waxa uu tilmaamay in baaritaano lagu hayo sidoo kalena gacanta lagu soo dhigi doono kooxaha dembiilayaasha ay ka dambeeyey dilka allaha u naxariistay weliye silver waxa uuna sheegay in cadaaladda la horkeeni doono sida uu ku waramay aad baa uga naxay waa wada shaqaynayay safar baanu wadalay maalintii sabtiga ilaa xaggii baa wada socnay shalay kaliya aanu kala maray hawa isoo wacay weli hadda in loo qabtay ma jirto laakiin boolisku baarishkii ku jira qofka kalsoonida noocaasa ka dirin oo cajiibka ah waa nimankiiba soo ilbaxaya allaha u naxariistaan leeyahay dilka wariyahani lagu qaarajiyey gudaha magaalada gaalkacyo habeennimadii xalay ayaana qayb ka ah tacadiyada loo geysanaya bahda warbaahinta ee ka howlgasha gudaha dalka soomaaliya waana wariyihii lix shanaad ee lagu dilay magaalada gaalkacyo tan iyo sanadkii labada kun iyo kow iyo tobanka waxa uuna saameyn ku yeeshay falalka guracan ee inta badani lagu haya bahda warbaahinta dhanka kale ururka saxafiyiinta ee maamulka puntland ayaa si aada u cambaareeyey dilka loo geystay wariye cabdirasaaq cali cabdi kaasoona lagu dilay gudaha magaalada gaalkacyo waxayna tilmaameen arrintaasi inay tahay mid si aada looga xumaado waxayna ugu baaqeen maamulka puntland in si deg dega gacanta loogu soo dhigo kooxaha ka dambeeyey falkaasi sidoo kale falka dilka ee wariyaha lagula kacay waxaa cambaareeyey ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nusaya waxaana war qoraal oo ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim bakistaan lagu sheegay in loogu baaqayo maamulka puntland in si deg dega cadaalada lagu horkeeno kooxaha ka dambeeyey falka lagu qaarajiyey waryahaasi waxaana sidoo kale haatan maamulka puntland ay ku leeyihiin sida wararka magaalada gaalkacyo laga helaya ay tilmaamayaan howlgallo ka soconaya magaaladaasi kuwaasoo la damacsan yahay ama lagu baadigoobaya kooxihii ka dambeeyey falka dilka wariyaha lagula kacay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dowladda maraykanka ayaa soo dhoweystay doorashadii magaalada baydhabo loogu doortay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee saddexda gobol shariif xasan sheekh aadan dowladda maraykanka ayaa waxa ay tilmaantay in si diiran ay u soo dhoweynaysa magacaabista shariif xasan sheekh aadan iyadoona sheegtay in si wanaagsan ay ula shaqay doonto waana dowladdii ugu horreysay ee si rasmi a u soo dhoweysa magacaabista ama doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ergeyga maraykanka u qaabilsan soomaaliya jemes ayaa waxa uu tilmaamay ama uu soo dhoweeyey doorashadaasi dhacday nofembar toddobiyo tobankeedii waxa uuna sheegay in tilaabo dhanka dimuqraadiyadda loo qaaday ay tahay maamulka ku-meel gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka kooban baybakool iyo shabeellaha hoose dowladda maraykankana waxa ay u hambalyeynaysaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ka qaybgalay wadahadaladii socday bilooyinkii ugu dambeeyey ee ku soo idlaaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay wararka laga helaya magaalada mombasa ee ee gobolka xeebta ah ee kenya ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada kenyaanka ah ay gudaha u galeen masjid ku yaala gudaha magaaladaasi ayagoona baadigoobayay dad tuhunno laga qabay oo looga shakisan yahay ka mid ahaanshaha maleeshiyaadka al-shabaab wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada kenya ay gacanta kusoo dhigeen tiro dad ah kuwaasoo lala xiriirinaya inay ka tirsan yihiin al-shabaab waxaana howlgalkani uu ka mid yahay howlgallo muddooyinkii lasoo dhaafay ka soconayay qaybo ka mida gudaha waddankaasi kenya iyadoona kenya ay muddooyinkii lasoo dhaafay sii xoojinaysay cabsida ay ka qabtay howlgallada ay ka samaynayso gudaha waddankeeda kuwaasoona ka dhana ururka al-shabaab warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh